nabad iyo naruuro dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle goorahan oo kale ka baxa himle f m waxaan ugu talagalnay inuu kaalin ka qaato korriimaha wacyiga guud ee bulshada soomaaliyeed waxaan kolba ugu kuurgalnaa mowduucan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa kaaga dhadhamaysa waa mid aan golaha ku keenno marti inala gorfaysa hadba ciwaanka miiska inoo saaran sidee ayay dadkeennu ugu baraarugsan yihiin in onlineka wax lagu baran karo waxaa inala fadhiya martida kale ah injineer caadil iyo ustaad raakici farsamadu waa yaasir yayoome tebinta iyo soo saaristuna waanigo axmed haadi sannadihii dambe waxbarashada onlineka waxay noqotay mid shacbiyad badan heshay isbeddelkaas waxa uu sababay in xarumihii waxbarashada fasallada loo tegi jiray inay bilaabaan ayna soo kordhiyaan takhasusyada iyo maadooyin ay ku bixinayaan hannaanka onlineka marka jaamacadaha iyo iskuullada laga tago waxaa la furay goobo u gaar ah habkan maanta malaayiin arday ah ayaa laamaha cilmiga ka barta onlineka ugu yaraan ardaydu hal fasal ama koorso ayay ku qaataan internetka waxyaabaha xoojiyey in hannaankan aqoonta lagu kasbado waxaa ugu weyn in ardayga uu leeyahay awoodda kala doorashada xilliga uu danaynayo beddelkii uu fadhin lahaa fasal muddo dheer isagoon bixi karin helidda internetka ayaa suuro gelisay in online wax lagu barto dunida sida ay ugu kala horraysay ayay ugu kala isticmaal badan tahay tusaale estoniya oo yurub ka mid ah howlaha dowladda oo dhan waxay muwaadiniintu ka helaan kana dalbadaan wixii adeeg ah internetka halka dowladduna ay gaarsiisay in doorashooyinka lagu qabto online soomaaliya internetka uu ka soo dibdhacay marka dalkaas oo kale loo eego weli xiisihiisa ayaan nahayo oo waxaan ku koobannahay inaan u adeegsanno xiriirka iyo arrimo kale oo bilow ah sida maaweelada goobaha waxbarashada dalka ayaa hakad la geliyey iyadoo sanad dugsiyeedka uu gabagabo ku dhow yahay ardayduna aysan wada qaadan daruustii badi loogu talagalay waxaa maamulayaasha xarumaha tacliinta ku dhashay fikir ah inay bilaabaan oo ay ardayda waxbarashadooda ugu sii wadaan online balse waxaa isweydiin mudan diyaargarow hore ma jiray haddaba sidee ayay dadkeennu ugu baraarugsan yihiin in onlineka wax lagu baran karo waxaa nala rogrogaya martida waxaa hadalka ku hormaraya injineer caadil oo soo dhoweyn kadib sharaxaya waxbarashada onlineka sida ay u dhacdo marka hore idaacadda himilo iyo saaxiibkay axmed haadi waa mahadsantihiin markaan usii gudogalo su-aasha hadda ay weydiiseen oo ah waxbarashada onlineka ah oo lagu barto iyo waxa ay tahay iyo sharaxaadeeda waxbarashada onlineka waa in wax lagu barto internetka dhexdiisa ah qaab internet ahaan wax loo barto sida waxbarashada waxaa loo qeybiyaa saddex qeybood qeyb waa waxbarasho weji ka weji ah oo labada qofood oo waxbaranaya macalinka iyo ardayga ay sor fadhiyaan aadaa loo isticmaalaa jaamacadaheenna iyo iskuulaadkeenna taasaa loo wada badan yahay jaamacadaha qaar oo locally waxaa la isticmaalaa qeyb kaleeto oo isku mixed ah ama blended ay dhahaan oo ah waxbarashadii oo weji ka wejiga ah oo lagu daray qaab online ah waxaa arkaysaa macalinka ardayga wuxuu cashrada u dhigayaa laakiin cashiradii wuxuu ugelinaya internetka wuxuu leeyahy internet kasoo degsada ama wuxuu reference internet uu siinaya wuxuu leeyahy meesha cashira buug hebel kasoo degsada ama video hebel kasoo waxeeya ama cashiro internetka ugu daraya qaabkaas marka waxay noqonaysaa waa waa isku darka waxbarashadii wejika wejiga ahayd iyo midkii internetka ahaa midkan haddaan maanta ufadhino aan ka hadlayno waa midkan fully onlineka ah oo ardayga iyo macalinka ay wax isku barayaan qaab internet ahaan waxbarashadanna waxaa la dhahaa waa waxbarasho oo qofka waqti walba wax baran karo meel walbana wax ka baran karo waxaa suurtagala qof soomaaliya jooga inuu jaamacad maraykan ku taal ama canada ku taal inuu wax ka barto oo isagoonan tegaynin physically oo meesha tegaynin marka waxbarashada noocaas oo kale ah marka waxbarasho online aa la lahaa iyada laftikeedana magacyo kala duwan ay leedahay online learning waa la lahaa distance learning waa la lahaa e learning waa la lahaa waxay kala leeyihiin waxyaaba yaryar ay ku kala duwan yihiin saddexdooda laakiin waxaa magaca online learningka ah magaca wada kulmiya oo qaab waxbarasho qaab online ahaan ama qaab internet ahaan lagu wada baranayo maxaa laga rabaa inuu haysto ama uu sameeyo qofka doonaya inuu wax ku barto habkan maadaama meesha wax lagu baranayo ay tahay internetka waxaa muhiima qofka inuu haysto internet fiican oo xawaarihiisu fiican yahay si lamid ah waxbarashadan onlineka ah waa waxa- waxaad waxaad ku baran kartaa adoo isticmaalaya mobilekaaga ama computer ama laptop ama tablet marka waa inaad haysataa aalad aad wax ku barato iyo internetkii Eh, meesha aad gelaysid iyo so- tuulka isticmaalaysid way kala duwan yihiin waxay ku xiran tahay dadka wax ka baranaysa iyo macalinka wax ka baranaysa ayagaa kula soo wadaagayo laakiin muhiimadda ugu weyn qofka rabo inuu inter- in- internetka inuu wax ka barto eh, waxyaabaha ugu muhiimsan uu baa- u baahan yahay waa labadaas shay midda saddexaad waa tuulka wax laga baran lahaa kaasna waxaa bixinaya eh, jaamacadda ama ardayga ama macalinka oo wax ku baraya ku siin doono marka totally waxaa laga rabaa saddexdaas shay laba isagaa laga rabaa oo ah internet fiican iyo computer ama laptop ama mobile mid kalena eh, jaamacadda ama institutionka ama qofka wax ka baranaya siinaya aada u mahadsantihiin idaacadda himilo waan salaamayaa idaacadda iyo maamulkeeda iyo dhammaan howlwadeennada iyo shaqaalaha idaacadda gaar ahaan ee daadiyaha barnaamijkan aadka aadka u qiimaha badan sidoo kaleetana waxaan salaamayaa dhammaan ee mujtamaca soomaaliyeed ee idaacadda ku xiran waana dhowaha ustaadi waa tahay waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga een waxaan dul istaagi doonaa hanaanka onlineka wax lagu barto dunida sidee ayuu ugu fiday hanaankan onlineka wax lagu barto Eh, waa mahadsan tahay eh, hanaankan onlineka wax lagu barta eh, dunida aada iyo aada ayuu ugu fiday Eh, waxaana arkaysaa eh, goobo kala duwan oo waxbarasho oo caalamka daafihiisa ku yaala oo guud ahaan waxa lagu bartaba ay yihiin adeegsiga eh, hanaankan onlineka ah Eh, laakiin qaaradda guud ahaan aan ku noolnahay ee africa iyo gaar ahaan soomaaliya eh, wuxuu aada ugu soo kobcay oo micnaha isticmaalkiisana inta badan ba laga arka tobankii sano hadda ugu dambeysay ka hor anaga isticmaalkii wuu nagu yaraa laakiin guud ahaan eh, dunidoo dhan way adeegsataa Eh, nidaamyo kala duwanna waa loo adeegsadaa amba arrimo siyaasadeed amba arrimo bulsho amba arrimo waxbarasho dhinac walbaba adeegsiga hanaankan eh, eh, aad iyo aada u badan yahay gaar ahaan waxaa arkaysaa jaamacaadka ugu waaweyn ee dunida ku yaala institutionska kaleeta amba hay-adaha kaleeto waxbarashada dunida dusheeda ah kulli waxaa weyaan waxay leeyihiin eh, xiriirkan eh, eh, eh, eh, ee la isticmaalaya hanaanka onlineka ah haddii ahaan laheyd eh, xayeysiin iyo barnaamijyo inay samaystaan xagga waxbarashadooda haddii ahaan laheyd communication iyo iyo- iyo online ahaan in ardayda isku diiwaangeliyaan eh, waxbarashadii qaar ka mid ee ku socota eh, haddii ahaan laheyd dhinac kastaba tobankii sano ugu dambeysay guud ahaan eh, caalamka iyo gaar ahaan africa iyo soomaaliya waxaan leeyahay aada iyo aada ayay micnaha eh, adeegsiga hanaanka onlineka xagga waxbarashada aada iyo aada ayuu ugu horumarsan yahay aqoon intee leeg ayaad u leedahay waxbarashada onlineka inaad wax ku baratay ama aad dad wax ku bartay Een, waxbarashadan onlineka ah ee, waqti ugu horreysaan waxbarasho online aan wax ku barto waxay ahayd labada kun iyo sagaalka Ee, waxbarashadan onlineka ah ee, waxaa jira ee, adduunka websiteyo waxaa jira oo waxbarasho online laga barto oo haddana free ah oo dadka in badan ay ka faa'iideysan karaan marka coursera ah kamid ah oo udemy ah kamid ah oo wax laga barto marka ee, koorsooyin oo aad u badan waxaan ka bartay websiteyadan hadda aan sheegayay oo coursera iyo udemy marka ee, aniga ahaan inaa- maxaa la dhahaa dhowr mar waxaan ka bartay koorsooyin kala nooca waxay ku fiican tahay markii aad adoo ardaya haddaad tiraahdo maada hebela ku liidataa ama maada hebela future eh, ka leedahay maadadii oo kooban oo qof expert dhigaya internet ka heleysaa marka internetkii maadadii aa ka baranaysaa si lamida through online wax badanaan ardayda ku baray intaan macalinka ahaa mararka qaar waxaan sameyn jirnay in imtixaanka aan ardayda uga qaadno online ardaygii imtixaankii markuu online galana eh, isla markiiba uu natiijadiisa helo waxaa jiro games oo ardayda la isticmaalo oo qaab internet ahaan loo isticmaalo barnaamij oo somnog ay dhahaan oo sanadkii technolojiyad aan qabano ah, aan waxaan ardayda ku barnaa qaabab maxaa la dhahaa ay onlineka ay wax uga baran karaan aqoontu waxay leedahay heerar kala duwan sida dugsi hoose dhexe sare iyo jaamacad ilaa intee ayuu qofku wax ku baran karaa habkan Eh, inta badan waxbarashada habkan waxaa lagu baran karaa heerarka kala duwan oo waxbarasho oo dhan waxaa wax ku baran kartaa degree oo batch ah Eh, inkastoo maadooyinka qaar oo maxaa la lahaa aanan batch ba- ba- weli aan arkin iyagoo oo lagu baranayo qaab online ah laakiin haddana eh, onlineka degree walbaa lagu bartaa batch hadday ahaan lahayd master hadday ahaan lahayd b h d intaba qaab online lagu baran karaa ee, jaamacad oo haddaad u baahato adu- adoo wadankaaga jooga inaad jaamacadaha jaamacadaha ugu sareeya inaad wax ka barato qaab online ahaan ugu baran kartaa oo weli qaab ka jaban qaabkaad u- uga baran lahayd marka digriyada inta noocyada kala duwan oo waxbarashado dhan waxaa lagu bartaa Ee, sidoo kale waxbarashada waxya- waxyaabaha aadka ugu fiican taha waxaa kamid ah professionalka waxyaabaha oo koorsooyinka oo la rabo ar- qofka inay kabaan oo professional courses oo qofka uu ku shaqaysanayo xirfad oo koorsooyinka xirfadda ah marka xirfad walba u baahan tahay noocay rabta ha noqoto Ee, xirfadii oo dhammaystiran oo qof professional ku ah xirfadaas oo si fiican u dhigaya in aa helaysaa aa ka baran kartaa waxyaabaha aadka ugu fiican tahay ay kamid tahay qofka isagoo shaqaynaya wuxuu ogaan karaa intuu shaqada ku jiray maad- eh, shay hebel ama barnaamijkaas in ah, in toobigaas uu shaqadiisa muhiim ugu yahay qofkan uu toobigaas uusan aqoon marka ah, isagoon wax- gu- waxbarashadiisa ku jiro gurigiisa jooga ayuu baran karaa maadadaas Eh, wax yar kadibna mataqaanaa eh, maadadaas wuxuu ku noqonayaa qof expert marka la joogo soomaaliya waa sidee fursadaha online wax loogu baran karo Ee, dabcan ee, soomaalida guud ahaan waxaan rajaynayaa in badan oo kamid ah inay ka faa'iidaysatay weliba markuu imaaday ee, 4G-ga waxyaabaha loo yaqaanaa ee, fududeeyey qaar kamid ah ee, weliba ee, ee, aan ku ammaanaya dadyow tiro badan ayaa boqolkiiba sideetan ama todobaatan iyo shan waxbarashadooda waxaa ka qayb qaatay ee, hanaankan online-ka ah haddii aan lahayd daruus iyo iyo iyo cilmi in laga soo dejisto oo wax laga barta haddii ahaan lahayd jaamicaad kaleeto caalamka ku yaala haba uu badnaadee asia iyo wadamada afrika qeybo kamid ah ee, in lagu xirmo oo si toos loogu xirmo amba si dadban loogu xirmo oo micnaheedu yahay jaamicaad kale in loo maro ee, weliba daraasaadka sare ee, ama jaamacaadka sidii bachularka oo kaleeta ama sidii masterka oo kaleeta ee, wax badan ayaa ayay inta badan ka saaciday inkastoo caqabada qaar inay jiraan iska dhici karta laakiin boqolkiiba toddobaatan iyo shan waxa weeyaan aada iyo aad ayaa micnihii looga faa'iidaystay ee, guud ahaan dalka markaan eegno goobaha waxbarashada ee dalka sidee ayay ugu dhaga duleelaan ama u adeegsadaan online-kan inay wax ku baraan dadka ama ay adeegsadaan Ee, marka la eega dalka gudihiisa ee, way yaryihiin hay-aadka adeegsada in online wax lagu micnaha dadka wax lagu bara Ee, waxaa arkaysaa ee, institutiona amba websites kale soo dadka saacida oo caawiya oo si free ah ama si ee, qiimo yar ah ka qaada inay ardayda micnaha online wax ku barata laakiin boqolkiiba sagaashan wixii ee, ee, ee, ee, hadda ka horeeyey isticmaalka wuu ku yaraa laakiin inta badan soomaalidu waxay u isticmaali jirtay ee, h- hanaankani xagga ee, higher educationka waxa lalahaa aan ba ahaynin ee, jaamicaadka kaleete ee ee, ay- ay qaaradda africa nagula yaala ama qaaradda asia nagula ku yaala amba amba yurub qeybo kamid ah amba institutiono kaleeto noocyadaas ah ayay u isticmaali jireen inta badanna dadka isticmaala waxay ahaayeen dad micnaha ee, ayaga iskood isu xilqaamo oo ayaga iskood inay wax u bartaan raba ama jaamacaad kale ha u dhexmaraana amba ee, ayaga si toos ah ha ula macaamilaane inta badan haddii aad noo qodobayso waa maxay faa'iidada uu leeyahay in habkan online-ka wax lagu barto Ee, habkan online-ka in wax lagu barto ee, runtii faa'iidooyin aad iyo aad u badan ay leedahay Ee, ma- dunyada hadda tagtana inta badan waxyaabaha wax lagu barto waa qaabkan online-ka ah waay Ee, faa'iidooyinkeeda wax lasoo koobi kara ma aha Ee, waxaa ka mid ah qofka wuxuu wax baran karaa ee, so- si freeda- free freedom isagoo haysto xurriyada haysto uu wax baran karaa Ee, waxbarashada noocan oo kale ah qofka uma baahna waqti badan kama gelayso Ee, asagoo gurigiisa jooga ama shaqadiisa jooga wax baran karaa waana faa'iido Ee, midda kale qofka uma baahna inuu safro oo wadan kale u safro ee hadduu rabo inuu canada wax ka barto qaab online ahaan uu ugu baran karaa shahaado lamid oo- shahaadadii qofka oo canada jooga uu uu dhiganayo la helaya Ee, markii qarash la dhahana waa ka jaban tahay waa ka lacag yar tahay dadka qaar waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan online courses ee, tayadeeda ma fiicna ardayga si fiican wax uma baran karo Ee, laakiin ee, maxaa cilmi baaris badan oo la sameeyey waxay sheegaysaa arrinta arrin ka duwan Ee, i b m institutionkaas oo i b m ay dhahaan waxay sameeyeen ee, cilmi baaris ku saabsan waxbarashada oo online-ka ah iyo midda kale oo face to face-ka ah waxaa la soo ogaaday ardayga oo online-ka wax ku baranaya in shan laab waa waa laba laab maaha saddex laab maaha shan laab ka badan inuu wax ka barasho ogyahay ee, ardayga kale oo maxaa la dhahaa fasalka dhex fadhiya maxaa yeelay qofkan wuxuu helayaa intuu wax baranayo materi ee, waxyaabo adduunka dhan wuxuu u socdaa dhanka internetka iyo digitalka Ee, waxaa la ogyahay qofka waqti badan uu wuxuu ku lumin karaa internetka laakiin waxyaabaha kale waqti badan kuma lumin karo intaa taas marka waa laga faa'iideysan karaa si lamid ah ee, waxaa jirto waxaa la isticmaalaa graphics iyo digital oo aada u qurux badan oo qofka si sahlan maxaa la lahaa wax u fahansiinaysa oo midda kalena qofkii wixii macalinka cashirka uu sharxay hadduu fahmi waayo ee, sbiidkiisa iyo xawaarihiisa uu ku soconaya wixii si degan ugu soo ceshanaya meesha uu fahansan yahay uu ka gudbaya meeshuusan fahansanayna uu si tartiib tartiib ugu soo ceshanaya waxaa suurtagala marka wax waxa dhibaya inuu expert ku noqdo faa'iidooyinkeeda waa badan yihiin laakiin intaasaa ka mid ah maxaa ka mid ahaa caqabadaha soomaalida ka haysta inay hanaankan wax ku bartaan oo ay dunida la jaan qaadaan Ee, xaqiiqdii ee, way badan yihiin qaar ka mid ehna waxaa weyaan dadka ayaga asbaabta ayaga jeebabkooda ku sita qaar ka mid ehna waxaa weyaan asbaabaha ee ayaga ka fog oo oo aysan kontarooli karin waaye tusaalaha koowaad waxaan leenahay ee, inta badan dadka adeegsada ee, hanaankan ee, online-ka ah way yar tahay dadka u adeegsada xagga waxbarashada iyo kobcinta shakhsiyadooda iyo noloshooda iyo mahradooda aadi ayay u yar tahay sababtan waxaa weeyaan inta badan waxaa isticmaala boqolkiiba sideetan dadka isticmaala waa dad da-yar ee, waqtiga kaga lumaaya wax aanan waxbarashadii aheenin oo arrimaha ee, bulshada iyo waxyaabahaas amba waxyaabaha majaajilista ama maaweelinta ah ayaa inta badan micnaha waqtigooda micnaha ay ka qaataa xitaa qofkii isxilqaami lahaa oo asiga waqti inuu geli rabay waxaa ka dan badan bi-adani oo oo dunida communicationscani ee, ee, inta badan online-ka ah waxyaabaha lasoo dhiga Ee, arrinta kaleetana waxaa weyaan caqabadaha kaleet waxaa ka mid eh ee, marka qaar ee, hay-aadka bixiya ee, ee, hanaankan online-ka ah waa hay-aad ee, si gaar ah loo leeyahay ama private ah ee, ma marka qaar kuma filnaan karaan ee, guud ahaan inay daboolaan ee, dadki waxyaabihii u baahnaayeen dhan marka qaar waxaa arkaysaa adigoo ama waxbarashadii ku jira amba adigoo hooshii ku jira inuu amba korontadii kaa tagda ee, sidaasi ah, qadkii iyo isticmaalkiisii ee, ee, micnaha uu ku liita ama ku gaabsamo amba ee, hay-addii oo online-ka bixinayso mararka qaar ee, ayadaba micnaha ee, aysan ee, ayada meesha ka baxdaba marka internetka la yuusgareeya oo marka qaar aada u liita way keenaysaa ee, caqabadaha kaleetan waxaa weeyaan dadkeena inta badan ma wacyigelisnaa oo wacyigelin badan ma haystaan marka waxaa yar dadka inta badan ee, ka adkaada nafsadooda ee, u adeegsada kelita inta badan waxbarashada aada u adag waa tahay dhanka kale haddii aan ka fiirino maxaa dhaliilo ah oo uu leeyahay hanaankan sida caadiga ah wax walba oo maxaa la faa'iido leh faa'iido daro way iska jirtaa dhaliilo way jiraan Ee, dhaliilaha ugu waaweyn oo barnaamijkan ay leedahay waxaa kow ka ah aqoon la-aan oo dadka ay maxaa gaar ahaan marka waxaan ka hadlaynaa soomaaliya ee, aqoon la-aan in online wax lagu barto ee, xirfad uma lihin taas waxay ka mid tahay waxyaabaha dhaliilka ay ka mid tahay waxaa kaloo jiro dadka isku mid maaha qofka waxaa la rabaa mar- online markuu ku baranayo inuu leeyahay self discipline waxay dhahaan qofka inuu asaga iscontroli karo marka qofka controlkiisa aan isu haynin oo mar walbaba mataqaanaa way ku adag tahay in online online wax ku barto Ee, maxaa la dhahaa waxya meelaha internetka onlineka maadaama internet fiican la rabo meelaha soomaaliya hadda inta badan guryaha internet xawaare le kama jiraan marka qofka internet xawaare xawaare le aanan haysanin ee, maxaa la dhahaa waxay way ku yar adag tahay online line in wax laga barto uma baahna inaad computer expert ku tahay oo aad ku tahay computer qof yaqaana oo aada u yaqaana cilmi badan laakiin waa inay wax kaaga bilaaban yihiin computerka iyo qof maxaa la dhahaa waxyaabaha marka qofkaan teknolojiyad waxba uga bilownayn hadduu isku dayay online line in wax ku barto way ku adkaanaysaa waa tahay isku soo noqod wanaagsan aan dib ugu laabto martida maxaa keenay in habkan wax lagu barto baahida ka dambeysa ama waxyaabaha sababay waa maxay waxyaabaha keenay waxaa ka mid ah ee, adduunkan hadda aan ku noolnahay wuxuu u socdaa digitalize dhinacan digitalka u socdaa waxaa loo socdaa dhinacan internetka ee, waxaan shalay baahidii internetka loo qabay aaday u yareyd maantana qeyb ka mida noloshii ay noqotay internetka ee, waxaa sidaa daraaddeed marka in internetka wax lagu barto way ka fududahay ee, b- agabka loo baahan yahay way ka fududahay markii wax lagu baranayo qaa- maxaa la dhahaa ee, qaabka kale oo face to face-ka ah xataa isdiiwaangelin marka la dhaho ardayda markii course oo online laisku diiwaangelinayo ee, waxaa la helayaa arday badan oo maalin- mar walba isdiiwaangelinaysa oo oo maxaa la dhahaa wax ku baranaya inta badan dadka waxay u badan yihiin ee, dad wax bartay oo laakiin shaqaysta shaqadooda inay ka tagaan aan rabin marka dadka waxay- baahi waxaa jirta marka in online eh, wax lagu barto waxaa kaloo jiro dad dhaqaale ma haystaan oo ama, ama visa uma heli karaan inay maraykan tagaan laakiin waxay rabaan shahaado maraykan inay helaan marka baahi marka waxaa jirto oo online in wax lagu barto oo oo maxaa la lahaa online ahaan wax lagu barto Eh, resourciga oo jaamacadaha ma, ma badna Eh, eh, maxaa la dhahaa lama heli karo hal milyan oo arday meel la fariisiiyo iyo agabkii wax ku baranayeen iyo wixii baahidooda dhan lama dabooli karo laakiin qaab online ahaana koroska halka koros meesha lasoo geliya waxaa dhici karto bishan inay boqol kun oo qofood ay qaadato bishii kale shan boqol oo kun aan soo on marka kaagama baahna eh, maxaa la dhahaa jaamacadda ugama baahna in ay guryo waaweyn iyo iyo sabuurado waaweyn iyo resource badan oo waaweyn inay ka gasho iyo qarash badan inay ka gasho looma baahna ugama baahna marka eh, waxyaabahaas iyo waxyaabo kale ah waxay sababayaan in loo baahdo in online wax lagu barto goobaha waxbarashada ee dalka waxaa la amray inaan la tegin sidee la qorsheeyey in xilligan ama xilli waxbarasheedka uu kusii socdo Eh, dabcan eh, arrintaasi horta waa arrin eh, mas-uuliyaddeeda eh, eh, eh, inta badanba eh, loo aaneynaya inuu micnaha qaadi doono cudurada iyo caabuqa coronavirus iyo guud ahaan ummadda caalamka eh, dhibaatada micnaha haysata dowladdeenana waxay ka mid tahay eh, dowladaha inta badanba eh, u taagan eh, siduu eh, hay-isul wasaarahaba sheegay eh, badbaadinta ummadooda Eh, laakiin markii aan usoo noqono eh, sidee micnaha loo suurtagelinayaa isticmaalka eh, aaladani amba waxbarashada ardayda waxaan isleeyahay eh, dadka soomaaliyeed eh, caqabad weyn oo weyn ayay ku noqon doontaa gaar ahaan eh, dadka la raba inay micnaha eh, aqoontoodii iyo waxbarashadooda sii horumarsadaan sababo badan oo jira awgood waxaa ka mid ah dadka oo idil ay- aan isla heli karin eh, aaladani wixii loo isticmaali lahaa ama mobile ha ahaato ama computer ha ahaato eh, dhaqaalaha oo liita awgiis Eh, soddon sano in ku dhow ayaa ummadii dagaal iyo dhibaato iyo ku jirtay Eh, dhaqaalaha eh, waalidka oo bixin karana aada u liitaa arrinta labaadna waxaa weeyaan eh, tiknolojiyadan waxay u baahan tahay amba aaladdan waxay u baahan tahay internet eh, amba online-ka inuu aada iyo aada awood amba speed waxa la- u lahaado ayadoo aada u yar iyo adeegsiga oo aaladani oo micnaha ay ku adkeedba in micnaha dadkii xanaan waxbarasho saacada soconayay lagu qaato marka caqabado badan ayay inta badanba ay kala kulmi doonaan laakiin guud ahaan waxaan isleeyahay waxay noqon doontaa arrin eh, dadaalkeeda iyo iyo iyo iyo micnihii garab istaageedaba ay ka heli doonaan ardayda macalimiinta iyo guud ahaan waalidka iyo mas- mas-uuliyiinta ee- ee guud ee jaamacadaha iyo goobaha guud ahaan waxbarashadaba waa tahay haddii ay sii xirnaadaan goobaha waxbarashada waqtigana uu sii dheeraado xilli waxbarasheedkana saan ognahay waxa uu sii noqonaya isna gebagabo Een, hanaankan online-ka een, ma looga badbaadi karaa in xilli waxbarasheedkan uu ardayda dib uga dhaco oo la yidhahdo kusoo celiya oo kale mar kale dabcan eh, marka la eego eh, duruufaha guud ee annaga soomaali ahaanna haysta ha waa laga yaabaa in xilli waxbarasheedkano idil dib in loo loo soo celiyo laga yaabo laakiin guud ahaan aan adeegsiga eh, internetka iyo hanaanka online-ka marka loo eego dhammaan wax alla wixii marka la imaada goobaha waxbarashada amba iskuulaha ahaadaana amba jaamacadaha ahaadaana sidii wax loogu baran jiray si lamid ah ayaa looga baran karaa marka la adeegsanayo hanaanka online-ka ah oo wuxuu leeyahay dhammaan ardaygii wuxuu u baahnaa iyo qalabaadkii u baahnaa sidaasoo kale wuxuu leeyahay dhammaan ardaygii waxay lagu kontarooli lahaa xagga waxbarashadiisa iyo iyo iyo iyo kobaca uu sameeya iyo liidnaantiisa sidaasoo kaleeto waxaa eh, uu leeyahay su-aalihii iyo iyo quiziskii iyo wax alla wixii exam loogu qaadi lahaa imtixaanaadkii wixii oo dhan wuu leeyahay online-ka sidii ardayga marka uu soo xaadiro loola socon jiray loo imtixaani jiray wax loo weydi- loo weydiin jiray kobaciisa iyo liidnaantiisa loo ogaan jiray oo kaleeto ayuu ayuu leeyahay online-ka hanaanka online-ka ah laakiin adeegsigaasi ma wada yaqaanaan oo ma wada sameyn karaan oo dhaqaale ahaanna ma wada awoodaan ayay tahay eh, su-aasha weyn boqolaal iyo kumanaan soomaali ayaanan awoodin ayaanan aqoonin ayaanan isticmaali karin ayaanan fursadaasi ka wada faa'iidaysan karin sidaas darteed ayaan u leeyahay ha in la- waxaa laga yaabaa in dib loo celiyo eh, eh, eh, sanad dugsiyeedkani waqti kaleet in la qaato inay suurtagal noqoto sidee ayay ardaydeenu ugu baraarugsan yihiin in online wax lagu barto ardaydeena sidii hore ma aha hadda online-ka waxay la socotaa internetka waxaan la soconnaa internetka wadanka hadda eh, sidii hore ma aha Eh, waxaan xasuustaa eh, muddo shan sano ama lix sano ama toddoba sano ka hor eh, internetka baahi weynaa ka jirtay hadda laakiin guryihii qof walba mobilkiisu ku haystaa qof walba eh, maxaa la dhahaa guryihiyaa lagu haystaa marka eh, maxaa la dhahaa dad badanoo dad oo ay ku baraarugsan yihiin ardadeena qaar badan oo ka mid ah laakiin waxaa nasiib daraa in ardadeena qeybta ugu badnayd inta ugu badan tirada ugu badan aynan ku baraarugsanayn in online wax badan lagu baran karo oo waqtigooda ugu badan ee online-ka ay u isticmaalaan eh, social media iyo waxyaaba aan adduunyadoodii aakhiradooda anfacayn marka eh, waxay u baahan tahay marka in ardada la baraarujiyo eh, loo sheego in website in wax laga baran karo qaab online ahaan ah maado walba ay u baahan yihiin inay u baran karaan weli waxaa la heli karaa kuwa laga lagu baran karo qaab friya haddaan waxyaabaha maxaa la lahaa websiteyada qaar oo si freely maadooyin wal- maado walba ugu baran karta aan qaar ka mid a aan ardada meeshan ugu soo gudbiyo waxaa ka mid ah eh, websiteka ay dhahaan corsera corsera waa website free ah waxaana baran kartaa u- eh, eh, waxyaabo badan oo maxaa la lahaa iyo baahidaada ka baran kartaa waxaa ka mid ah E- edx waxaa ka mid ah udemy waxaa ka mid ah mit open corsera marka iyo waxyaabo iyo kuwo kaloo badan marka maado walba oo ardaygu u baahan yahay hadday ahaan lahayd maado oo dugsi sare ama xisaab ama physics ama biology ama hadday ahaan lahayd maado oo takhasus ah inta waa ka wada heleysaa wayna ka wada helayaan ardada marka eh, waxaan ardada ku dhiirigelin lahaa marka in maadaama hadda internet la haysto internetka loo isticmaalo eh, maxaa la dhahaa, waqtiga laga faa'iideysto waxbarasho ahaanna loo isticmaalo internetka nala wadaag waayahaga aqooneed ee aad u leedahay online-ka tusaale inaad wax ku baratay ama aad dad wax ku barta ama kusoo bartay ee aada umahadsan tahay axmed xaadi dabcan ee, intan waan sameeyey gaar ahaan marka laga hadlayo aniga shaqsi ahaan online-ka wax badana kusoo bartay dalka gudihiisa anigoo jooga dalka dibaddiisa anigoo jooga sidaasoo kaleeto waxaan ee, ee, ku galay ee, shirar iyo conferences wax la dhaha dalka gudihiisa anoo joogo iyo dalka dibaddiisa anoo joogo sidaas si lamid ahna waxaaba ee, ee, inta badan dadka aniga followerskayga ah amba asxaabtayda ah ee wa- ee aan ku saaxiibna xagga waxbarashada waxaa jira ee, ee, ee, online center oo aniga aan leeyahay oo inta badan ee, dadka waxaan ugu gudbiya ama fariimo ha ahaata amba ee, shirar ha ahaata amba dooda cilmiyeeda aan sameyno ha ahaata ama sidaas oo kaleetaba waxbarasho ha ahaata ayaan leeyahay marka inta badan waa waa waa waan sameynaa laakiin ummadda soomaaliyeed wacyigeeda oo in badan ee, ee, ee, in lasii kobciyo u baahan darteeda ayaa boqolkiiba sideetan dadka inta badan waxaan waxaan isticmaalnaa ee, social mediaha waxa lalaha amba arrin baraha bulshada waxaan u isticmaalnaa ee, waxaan majaajilastaha amba entertaininka ah inta badan way yar tahay dadka inay education ahaan ugu faa'iidaystaan waana fursado weyn oo caalami ah oo weliba qof kastoo soomaaliyeed waan u sheegaya arrintaani qof kastoo soomaaliyeed ugu faa'iidaysan kara inuu micnaha xitaa fursado dibadda ah ee- ee ee waxbarasho uu hela amba shirar iyo brogaraamo noocaas oo hela wayna jirtaan dadyo tusaale ah oo loo soo qaadan kara oo barnaamijkaas sameeyeen oo ku guuleysteen way jirtaa haddaad soo koobto maxaad ka aaminsan tahay in wax lagu barto online dabcan ee, caalamkoo idil hadda waxaa moodaa inuu shrinkin wax lahaa amba isu soo ururay ee, oo ayna fududaatay marka laga hadlayo ee, arrimaha ee, waxbarashada ama online-ka Ee, arrinta ah maxaa ka aaminsan tahay aslan aniga ee, inta badan waxaan a- aqaanaa amba aan bartay inta badan waa waa waxyaabaha socialka ah amba artiska la dhaha inta badanna waxyaabahaasi waxay eh, eh, ku qotamaan ee ku xiriiraan inta badanba waxa weeyaan waa arrimo inta badan furan amba eh, eh, oral ah marka eh, aad iyo aad ayay ayay noo saacidaan dadka eh, culumta siyaasadda arrimaha bulshada arrimaha eh, eh, waxyaabaha xiriirka caalamiga ah waxyaabahaas barteen aad iyo aad ayay micnaha u saacidaan Eh, anigana waxaan ka aaminsanahay inay tahay eh, eh, arrin ilaah subxana watacaala noo fududeeyey eh, arrin ilaah subxaana watacaala noogu talagalay haddii aan nahay eh, eh, ummadda caalamka maanta ku nool inay noo saqirta ana caalamka daafiis anagoo joogna inaa wada hadli karna sidaan oo kaleeta ee, u wada doodi karna sidaan oo kaleeta ee, culum kale faa'iidaysan karna sidaan oo kaleeta marka waxa weeyaan wax aad iyo aad micnaha caalamka ee, ee, ee, isku xira dhinac walbana marka laga hadla ee, isku xir buuxda uu sameeya waayo Ee, haddii ahaan lahayd tusaale dhinac ganacsi haddii ahaan lahayd tusaale dhinac siyaasadeed haddii ahaan lahayd tusaale dhinac kastaba maxaad ka aaminsan tahay in wax lagu barto online habkan aan hadda ka hadlayno waxaan ka aaminsanahay in wax fiican ay tahay in online wax lagu barto laguna baro Eh, macalimiinta iyo iskuulaadka hadda inta xiran yihiin eh, waxaan ku dhiirigelin lahaa in ay ka fakeraan in waxbarasho eh, online ahaan inay ardada ay wax ku bixiyaan adduunka waa la kala tegay wadamo hadda aan isleenahay wadamada adduunka aada ku horumarsan ardadooda guryahay iska fadhiyaan waxma bartaan eh, xiliyadan oo eh, musiibada ay jirto Eh, oo coronaviruska laga wada baqaayo Eh, canada iyo mareykanka iyo wadamadaas ardadooda guryaha wax ku bartaan halka wadamada qaarna ay ardadooda ku bartaan qaab online ahaana hadda wadanka turkiga oo kalea ka mid ah wadanka turkiga ardayda guryahay joogaan macalimiintii waxayse dabagareeyeen barnaamij online ah assignmentiga online a kusoo gudbinayaan ardada Eh, examka online a loogu qaadaa Eh, sidoo kale cashirada waxaa lagu siiyaa online marka annaga maadaama turkiga aan aada ugu dhownahay arday badanna kasoo bixin turkiga eh, marka in onlinekaas wax lagu barto waxa- waa waxyaabo waxay kordhinaysaa waxbarashada iyo tayada waxbarashada dadkay kordhinaysaa qof walba oo u baahan in uu xirfad samaystana si fudud ayuu wuxuu ugu samaysan karaa xirfad eh, qaab internet ahaana marka internetka intuu galo uu maad xirfadii uu doonayay uu iska dhisi karaa marka macalimiinta waxaan ku dhiirigelin lahaa oo jaamacadaha gaar ahaan inay waxbarashadaas ka fakeraan si lamid ah Eh, ardadana ayagana inay waxbarashadan maadaama muhiimay tahay oo wax badan oo kaa maqan aad ka faa'iideyso in dhinacaas eh, wax laga barto waa tahay gabagabadii sidee ayay ardadeennu ugu baraarugsan yihiin in online wax lagu baran karo xirfado gaar ah iyo kuwa guudba dabcan eh, arrintaas waxay u baahan tahay dhinacyo badan laga istaaga Eh, xaqiiqdii ardaydeena way ku guuleysan karaan inay micnaha online-ka amba hanaankan online-ka ah eh, eh, caalamiga ah inay ayaga naftirkooda ay ka faa'iidaystaan fursadaasi Eh, waxaase ka horeysa Eh, waxaa jira waxaa la dhahaa applicationa iyo waxaa la dhahaa websites oo inta badanba ka saacida ardayda qaabkii micnaha loo horumarin lahaa waxaan ku ammaanayaa eh, anigoo aan rabin eh, hal iyo laba ina magacyadooda sheega waxaa jira eh, dadyow kala duwan oo soomaaliyeed oo weliba qaarkood turjumay oo luuqadeena ku turjumay ee sameeyey eh, arrimo badan oo xagga eh, eh, waxbarashada hanaankaani ugu hadlaaya sidii loo abuuri lahaa sidii loo horumarin lahaa intaba ka hadlaya marka eh, waxay rabaa waxay rabaana isleeyahay ardaydeena guud ahaan eh, soomaali marka aan ka hadlayna in micnaha la- laga wacyigeliyo eh, arrimaha eh, eh, eh, khaldan ee u isticmaalaan eh, baraha bulshada guud ahaan lana laguna dhiirigeliyo inay micnaha u isticmaalaan xag horumarinta nafsadahooda iyo shaqooyinkooda ama mahradahooda iyo horumarinta eh, eh, mustaqbalkooda guud ahaanba goobaha waxbarashada een, hakad ayaa la geliyey in si toos ardayda ay u tagaan Een, hadda een, maxaa dadaal ah oo socda maxaa u qorshaysaan jaamacadaha iyo goobaha kale Eh, waa run sidaan la soconno eh, jaamacadihii iyo iskuuladii waa la xiray cabsi laga baqaayo cudurkan faafaya Eh, soomaaliya keliyana ma ahan adduunka oo dhan iskuulaadka iyo jaamacadihii inta badan waa laga- laga wada xiray taxadar iyadoo la muujinayo iyo qaar iyadoo ayagoo mataqaana dhibkiiba haysta Eh, annaga markaa ka soomaali ahaan jaamacadaha locally eh, jaamacadaha qaar waxay isku dayayaan in online set up ay sameeyaan Eh, waxaa jiro eh, institution ay dhahaan somali ren oo jaamacado badan oo locally eh, so- soomaaliya guud ahaan had- eh, ay ka wada eh, tirsan yihiin marka eh, institutionka somali ren waxay set up gareeyeen barnaamij online wax in wax lagu baran karo jaamacadaha oo memberka ka ah institutionkaas ah, waxay sameeyeen in ay waxay tababar siiyeen dadkooda teknolojiyadda qaabilsan Eh, dadkiina waxay tababar sii siiyeen macalimiintii oo si ay ugu fududaato macalimiintii inay eh, teknolojiyad ahaan iyo qaab online ahaan ay wax ku baraan hadda waxaa dhammaaday labada isbuuc hadda lagu jiro fasaxa qaybta qaabkaas tababarka ah oo la siinaya macalimiinta hadda macalimiinta jaamacadaha waaweyn oo somalilan ka tirsan oo sida jaamacadda banaadir jaamacadda muqdisho university jaamacadda simad jaamacadda city university jaamacadda soomaaliya jamhuuriya jaziiro lama koobi karo jaamacado badan waaye oo muqdisho ah kuwo kale waxaa kamid ah puntland somaliland iyo kuwo kaloo soo maxaa la ku yaala maxaa lahaa gobolada kale marka jaamacadahaas waxay hadda marka faceka isdiyaarintay hadda ka baxeen marka waxay qorshaha wuxuu yahay haddii arrintan sidan ay kusii socoto in ardadooda lagu bixiyo qaab casharada lagu siiyo iyagoo guryahooda jooga qaab online ahaana marka barnaamijkaas hadda wuu socdaa waxaan rajeynayaa inuu noqdo barnaamij successfula oo ardada ka faa'iidaystaan waxaana ilaahay ka baryaynaa in waqtiyada waxbarashada xiran yihiin iyo adduunka la xirxiran yahay inuu waqti yar kooban ka dhigo marka waa barnaamijkaas wuu socdaa waana mahadsantahay dhammaad samale waxaan intaa kusoo afmarayaa barnaamijka kaswadaag oo ay marti ku ahaayeen injineer caadil iyo usaad raakici intaan mar kale hawada isku maqli doono nabad iyo caafimaad